قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات فغدوت أسير النظرات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات caalamkan aynu ku noolnahay waxaa marba marka kasii dambaysa ka dhacaya isbeddelo waaweyn wuxuuna horumaro kala duwan ka samaynayaa dhinacyo badan oo ay ka mid tahay xagga tiknolojiyadda waxyaabo badan oo xilliyadii hore ahaa kuwa dhib fara badan loo mara ayaa maanta si sahlan durbadiiba lagu heli karaa islamarkaana fadhigaaga ku imaanaya mid ka mid ah waxyaabaha fududaynaya arrimahaasi oo dhan waxaa loo yaqaanaa baraha bulshada ama waxaa af caribiga lagu dhaho wasaa'ilu tawaasul ijtimaaciy ingiriis ahaana loo yaqaano social media muxuu yahay social media waa barnaamijyo elektroniga oo kuu oggolaanaya inaad la xiriirto dad kale islamarkaana kuu suuragelinaya inaad isbarataan oo ayd isfahantaan macluumaad kala duwanna isdhaafsataan sida sawiro muuqaalo iyo waxyaabo kale adigoo adeegsanaya kombyutar ama taleefanka gacanta barnaamijyada uga caansan marka la joogo baraha bulshada waxaa ka mid ah facebook messenger whatsapp barta horey loo dhihi jiray twitter loona yaqaano x instagram tiktok telegram iyo kuwo kale oo badan haddaba haddii aad fahantay waxa loo yaqaano baraha bulshada oo xilligan isticmaalaan inta badan dadka ku nool dunida horeyna aan usoo sheegnay inuu fududeeyo waxyaabo badan oo markii hore lagu dhibnaa su-aashu waxay tahay ma barwaaqo adduunku kusoo korortayba mise waa masiibo dadku ay la dhiban yihiin saameyntooda shaki wuxuusan ku jirin in baraha bulshadu yihiin mid ka mid ah nimcooyinka uu allah uga deeqay dadka waxayna suurageliyeen inay dad kala fogaa oo arrintooda safar ku xirneed noqdaan sida kuwa isla nool oo kale ganacsigii iyo macluumaadkii ayay fududeeyeen sidoo kale waxay sahleen helidda macluumaadka iyo cilmi dhib badan loo mari lahaa dhanka kale waxay meesha ka saartay kala qoqobnaantii ummadda la kala dhex dhigay iyo xuduudihii loo kala sameeyey waayo adigoo jooga soomaaliya ayaa si toosa ula xiriirta qofka jooga waddanka ugu shisheeya dunida haddii aad aftaqaan waxaa kale oo allah ummadda muslimiinta ugu furay kheyr fara badan oo aan la soo koobi karin ayna ka mid tahay dacwadii oo dadku guryahooda uga gashay nimcadaasi waxay u baahan tahay in si dhabba allah ugu shukrino kamahadnaqeena waxaa ka mid ah inaan u isticmaalno khayrka iyo wixiina anfaca maadaama ay ku kulmeen kheyr iyo shar wax wanaagsan iyo wax xun wax ku dhibaya iyo wax ku anfacaya waxaa lagama maarmaan ah in si weyn isaga ilaalino xilliyada la adeegsanayo ama la isticmaalayo si aadan ugu dhicin nimcadu aysan isugu beddelin masiibo iyo dhibaato haddaba sidee ayay wakhtiga u lumiyaan baraha bulshadu baraha bulshada waxay koobeen wixii qof mashquulin lahaa sida in qofka la tusiya waxyaabo xiise gelinaya kala duwan saameyn leh iyo wax weliba uu u horseedi lahaa inuu horfadhiyo saacado badan isagoo aan daal dareemin mar wuxuu sidaasi ku noqday social media mid cumriga qofka iyo wakhtigiisaba baabi'inaya isagoo weliba aan dareemin cimrigiisa dhammaantiisa ama badankiisaba dayacay mar haddii aan soo ogaanay dagaalka ay cimriga kula jiraan baraha bulshadu maxay yihiin arrimaha kugu kaalmaynaya inaad adeegsato iskana ilaaliso waxaa habboon in qofka isticmaalaya social media uu arrimahan soo socda mar weliba maankiisa ku hayo kow inuu qofka karto qiimaha wakhtigu leeyahay waayo wakhtigu waa raasumaalka aad haysato waana noloshaada waa kii aad uga faa'iidaysan lahayd cibaadadii lagu abuuray kuna heli lahayd liibaan adduunyo iyo mid aakhiro haddaba in wakhtigaas kaaga baxo meel aan daacada rabbi ahayn ayaa kaa xigta inaad gaarto liibaan adduunyo iyo mid aakhiro labo in aad ogaato in adigu waktigaagu mas-uul ka tahay afar arrimood qiyaamaha markii la tago su-aal ayaa lagaa weydiin doonaa ee jawaabtaad ka bixin lahayd maanta ka fikir oo ku talagal rasuulka sala allahu calayhi wasalam afarta arrin hal xadiid ayuu ku sheegay wuxuuna yidhi لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي haddaba si aad uga badbaado sharta allah idinkiisa qaado talooyinkan soo socda kow xadid waxa aad doonayso ee dantaada ah qofkii gala baraha bulshada dan la-aan waxaa ka dayacmaya wakhtigiisa labo inaad adeegsato wakhti kuu gaara oo aad uga tala gashay saddex si uusan isku dhexyaa kugu imaan waa inay jiraan ilo gaara oo aad ka raadsato wixii aad ka doonaysay baraha bulshada ugana maaranto kuwo kale afar waa inaad samaysato wax wakhtigaaga ku xasuusinaya si marka la gaaro xilliga aad joojinayso isticmaalkiisa aad uga baraarugto haddaba baraha bulshadu waa halis lala nool yahay ee iska ilaali oo yaysan aakhiro iyo adduunba ku seejin لكل حساب بيوم الحساب حساب عسير مخوف مهاب وقول اللسان وخط البنان سيحصى عليك بغير ارتياب رقيب عتيد على جانبيك يخطان ما قلته في كتاب ويوم المعاد ترى ما عملت فإما ثواب وإما عقاب فحاسب وراقب إذا ما دخلت على الفيس والتيك والواتساب وخذ من تويتر ما فيه نفع وجانب سخافة ربع السناب ودع عنك نشر الخنا والفسوق وذم العباد ونشر السباب وحاذر من العون في قتل عبد ولو بالكلام فذاك التباب ولا تفت في الدين من غير علم فإن الإله شديد العذاب وقم وانشر الخير في كل قطر وأسد النصيحة في كل باب تذكر أخي إن فتحت الحساب بأن غدا يوم فتح الحساب فإن لم تكن هكذا يا صديقي فخير لمثلك طول الغياب فدعها وبادر لما فيه نفع يفيدك قبل فوات الشباب يفيدك قبل فوات الشباب